بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaanu soo gaarnay zakat lfitri waxaana ramadaanka zakat lfitriga la bixinayo ayaanu ku sharaxaynaa darsigan waa adars alcaashir waa darsigii sabnaad wey awala xukumka zakat lfitri ayaanu marka ugu horeysa aynu sheegaynaa waa fardu caynin qof walba waa laga rabaa waa waajib qof walba waa laga rabaa waxaana u daliila xadiidkii cabdullaahi ibni cumar radia allahu canhumaa cabdullahi ibni cumar uu yihi cabdullaahi ibni cumar ayaa waxa uu yihi radia allahu canhu farada rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu waajibiyey zakat lfitri zakadii fitriga ayuu waajibiyey saacan min tamri hal saac oo timir ah ayuu waajibiyey ow saacan min shaciir ama saac shaciira waa heeda iyo waxyaalaha lamida sareenka waxa cala alcabdi addoonkii baa lagu waajibiyey walxori kii xorta ahaa waaldakari kii ninka ahaa walunthaa kii dhadigo dumarka ahayd wasagiir qofkii sagiirka ahaa waalkabiir kii weynaa min almuslimiin oo muslimiin ah ee qofku hadduu muslim yahay ama sagiir ha noqdo ama baaliq ha noqdo ama addoon ha noqdo ama xor ha noqdo ama dumar ha noqdo ama rag ha noqdee waa waajib zakat lfitri waa laga rabaa akraja imaamu albukhaariy wa muslim ayaa arrintaas soo saaray oo xadiidkaasi marka wuxuu caddaynayaa inay tahay waajib fardu cayn ah oo qof walba laga rabo zakat lfitrigi mar haddii ramadaankii uu dhamaaday ciiddii ramadaanna la gaaray intaan salaada ciidda la tuka waktigeeda waa arki doonaaye ayaa waajiba in la tuka in la bixiyo oo lala yimaado miqdaarkeedu marka waa imisa qadarta la bixinaayo zakaatlfitriga meequu dhan yahay waxaa inoo caddaynayaa xadiidka soo socda can abi saciid alkhudriy radia allahu canhu qaala waxau yidhi kunnaa nukriju zakat alfitri waxaanu bixin jirnay haddaan saxaabadii ahayn ee xilligii nebiga saacan min tacaam hal saac oo cunto ah ow saacan min shaciir ow saacan min tamrin ow saacan min aqid aqidku waa caanaha la fariisiiyo ow saacan min zabiib zabiibkuna waa waa macruuf waa zabiibka waa soomaalida sibii bay dhahaa akrajahu imaamu albukhaariy wa muslim haddaba qowlkiisa uu yihi saacan min tacaam waa caam yashmalu kula tacaam tacaam walba wuu keensanay oo waa lagu bixin karaa wasaacu saacuna waa arbacatu amdaad waa afar mudwa waa galaanka weyn oo afarta mud qaada wuxuu noqdaa baa layihi laba laba kiilo iyo laba boqol iyo konton garaam meelaha adu waa laba kiilo iyo barna dhama waa laba kiilo iyo rubuc meelahaas wey qof walba marka waxaa laga rabaa oo muslima oo xayi a maalinta waxa weeye ciiddu ay dhalato oo nool waxaa laga rabaa hal saac inuu bixiyo cuntada markaa la cuno marka noocay doontaba ha noqotee baa lagu bixinaya cuntada markaa la cuno oo daacaamka waxay doonaanba ha noqdeene baa lagu bixinayaa oo kulli waa lagu bixin karaa laakiin lacag lagu bixin mayo oo naqdi laguma bixiye dacaan baa lagu bixiya oo nebigu wuxuu yidhi duhratan lisaa'im wa ducmatan lilmasaakiin waa quudin la quudinayo tucma marka dacaamkana wixii la cunaa la yidhahdaa sidaa daraaddeed lacaggu ma bixinaye waa tucmatan raashin baa lagu bixinaya haddaynu marka garannay xukumkeedii garannayna miqdaarka la bixinayo intuu dhan yahay waa hal galaan waa halkaas saac oo waxa weeye lagu beego raashinka oo afarta koomba qaada kaawun baa la bixinaya oo macruufkaa zakada lagu bixiyo saddex yaa la siinaya ahlu haadihi sadaqa yaa la siinaya lama siinayo ilaa limustaxiqiiha qofkii xaq u yeeshay mooye wa hum almasaakiin walfuqaraa waa dadka masaakiinta iyo fuqarada wey liqowli cabdullahi bni cabbaas baa u daliila radi allahu canhuma uu yihi farada rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ilaahay wuxuu waajibiyey buy oo waajib uga dhigay ka dhigay sadaqat alfidri sadaqadii fidriga tuhratan lisaa'im waxay daahirinaysaa oo waxa weeye wanaajinaysaa qofkii soomnanaa min allagawi waalrafad waxyaalihii khalabaadka oo ku dhacay ayay ka dahiraysaa wa ducmata lilmasaakiin waana quudin laquud lagu quudinaayo masaakiintii haddaba labadaa cillo ayaa loo waajibiyey zakaatulfitriga inay noqoto dembi dhaaf iyo waxa weeye dhammaystir soonkaagii ku dhammaystirto oo waxyaalihii khaladaadkaaga qofku ku dhacay lagaga dhaqo waa ko iyo in ay noqoto dacaam lagu quudinaayo masaakiintii akrajahu abu daawuud ayaa soo saaray waxaa sanow sheekh albaniy raximah llahu tacaala fii sunani abi daawuud ayuu xasan kaga dhigay haddaba waxaynu garannay marka cidda la siinaayo waa almasaakiin dadka masaakiinta ayaa la siinayaa oon waxba haysan dadkaasaa la siinaya qodobka afraad waxaan kusoo qaadaynaa haddaynu xukunkeedii garannay intay cadadka la bixinaayana aanu garannay intuu dhan yahay cidda la siinaayana garannay waktiga la bixinaayo waktu ikhraajiha tu-addaa waxaa la gudanayaa la bixinayaa qabla salaati alciidi salaada ciidda intaan la gelin oon imaamku u istaagin ayaa la bixinaya walaa yajuuzu ta'khiiruha in dib loo dhigana ma banaa cabdullahi ibni cabbaas xadiiskiisi baa u daliila xadiiskii cabdullahi ibni cabbaas can nabiyi sala allahu alay slam nabigu uu yidhi zakaatu lfidri zakaatu lfidrigu waa tuhratun lisaa'im min allagwi waalrafad wa ducmatan lilmasaakiin waxaa ku jira marka xadiidka aakhirkiisa man addaaha qofkii bixiya qabla asalaati salaada intaan la tukan fahiya zakaatun maqbuura waa zako daahiran oo ilaahay ka aqbalaayo waa tadhiir waman addaaha bacda asalaati qofkii bixiya salaada markii la tukada ka bacdi fa hiya sadaqatun min asadaqaat waa sadaqo sadaqooyinka ka mida ee ma aha zakaatu lfidri waka rawaahu daar qudniy ayaa weriyey iyo bayhaqi wasaxaxu sheekh albaniy raximah allahu tacaala fi saxiix aljaamic sagiir ayuu ku saxiixiyey halkaa marka waxay nooga caddaatay zakaatulfitri waktiga la bixinayo waxa weeye nihaayada ugu dambaysa waa intaan salaada loo istaagin salaada haddii loo istaago oo salaada la galo zakaatulfitri waktigeeda waa dhammaado cid walba meesha ay joogaan marka oo ay isugu imaanayaan waynu arki doonaa meesha lagu tukanaye oo ciidda axkaamteeda inoogu imaane meeshaa la isugu yimid intaan imaamkii salaada u istaagin ka hor in la bixiyo wey laakiin waxaa bannaan in la bixiyo waxa weeye soomka dhexdiisa dhowr maalmood ka hor intaan ciidda la gaarin laba maalmood iyo saddex maalmood iyo in la bixiyo way waxa weye way bannaan tahay waa arki doonaa sidoo kale cali ibni cumar waxaa laga wariyey inuu yidhi wa amara wa amara biha ay rasuulu llahi sala allahu alay wasalam an tu'addaa in la gudo oo la bixiyo zakaatulfitriga qabla khuruuji annaasi ila asalaa muttafaqun caleyh intaan salaada loo soo bixin oo qof walbo markaa gurigaaga ka soo baxaysid intaanan salaada u soo bixin bixi zakaatulfidriga oo iska hormari haddaba wayajuusu waxaa bannaan in la bixiyo zakaatulfitri taqdiimuhaa in la qadimo hore loo bixiyo biyawmin aw yawmayni in maalin iyo laba iyo lasii hormariyo oo maalinta soonkuba dhowrka berida ugu dambaysa toddoba iyo labaatanka iyo sideed iyo labaatanka iyo sagaal iyo labaatanka iyo in la iska sii bixiyo way bannaan tahay maxaa u deliila inay bannaan tahay waxaa u deliila cabdullaahi ibni cumar radia allahu canhuma ayaa waxa uu bixin jiray kaana yu-addii qabla alfidri biyawmin aw yawmayni baa laga wariyey inuu bixin jiray rawaahu ibnu khusayma ayaa ka wariyey wa qaala waxa uu yihi ibnu cumar markii la weydiiyena kaanuu ay saxaabadii masaakiintii manaa saxaabadii waxa ahaayeen yucduuna kuwa siiya qabla alfidri inta aan la ciidda la gaarin biyawmin aw yawmayn ayaa lasii bixin jiray imaamu albukhaari ayaa wariyey halkaa marka waxaanu ka garanay inay bannaan tahay oo maalin iyo labo lasii bixin karo maalin iyo laba in lasii horumarin karo zakaatlfidrigii ayaynu halkaa ka garannay oo wax dhibaata aynan ahayn sababtu waxa weeye masaakiintii ayaa la rabaa in lasii siiyo oo waxa weeye ay sii isticmaalaan oo waxa weeye ay maalintaas iyo maalintaa ciiddoo faraxa aynan dadkii baryin oo iyagoo waxoodii u yaaliin uu waagu u beriyo ayaa la rabaa marka zakaatlfidri saas ayaa loo bixinayaa oo waa lasii qadimayaa haddaba waxaa faa'iidaa waxaanu nira lacag lagu bixin mayo laakiin dad badan oo maanta qurbaha jooga waxay leeyihiin masaakiintii ma heli karno oo ma joogaan culammadu waxay yidhaahdeen way bannaan tahay in markaa wakiil aad samaysatid lacagtii baad diraysaa waddankii baad u diraysaa markaasaad dad wakiilanaysaa ood leedahay zakaatulfitrigii weeye waxaad siisaa dad masaakiin inta raashin ku gedid masaakiinta u qaybi laakiin miskiinkii lacag loo siin mayo waa in raashin loo siiyo waa tucmatan lilmasaakiin qodobka ugu dambeeya waxa weeye xikmadda loo bixinayo maxay tahay sababta loo bixinayo maxay tahay waa labadan arrimood baa ku jira waa tadhiiran lisaa'im qofkii saa'imka ahaa oo waxa weeye sawmanaa ayay dahiraysaa oo waxa weeye waxyaalihii khaladkaayoo ka dhacay hadalkii khaldanaa iyo khaladaadkii uu ku dhacay ayay ka tirtiraysaayo waxa weeye si fiican u nadiifinaysaa waa dhammaystir wey wa tucmatan lilmasaakiin masaakiintana maalintaas farxadda oo ciiddaa waxaa la rabaa iyaguna inay raashilaan ku dhicin oo waxoodii ay haystaan intaa unbaa loo jideeyey zakaatulfidri in waxa weye la siiyo haddaba khulaasadu waxa weeye waxaanu niri xukunkeeda kow waa waajib waa fard laba waxaynu niri miqdaarkeedu waa hal saac wey waa hal galaan waa laba kiilo iyo ilaa iyo rubuc wey waa laba kiilo iyo adigu bar haddaa bixisidna falilaahi alxamd waa wanaagsan cidda la siinayo waxaanu niri waa masaakiinta oo cid kale lama siina masaakiinta iyo fuqarada ayaa iskale afar waxaynu niri waktigeedu waa qabla salaati alciid waxaa bannaan baynu nidhi marka in lasii horumariyo maalin iyo laba maalmood sidaas saxaabadaba ka sugnaatay way bannaan tahay ugu dambayntii xikmada ku jirta waa tadhiir lisaa'im qofkii soomanaa ayay dahiraysaa oo wanaajinaysaa oo hagaajinaysaa oo dembi dhaaf u tahay kii miskiinka ahaana dhucmatan lilmasaakiin ayay tahayoo raashin baa looga dhigayaa intaas ayay ku eg tahay zakaatlfidri oo waxa weeye darsigii zakaatlfidri uu ku egyahay walxamdu lilahi rabbi alcaalamin